waa meesha garacad waxay u astaysnayd saldhigyada ciidanka badda meelaha u astaysnayd bay kamid ahayd oo gobolka mudug sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii baanu sahan ku tagnay oo saldhig laga siiyey ciidanka badda adiga ma suuroobin laba kun iyo afartan laba kun iyo shan iyo toban in la dego haddana agaasimihii ciidanka badda iyo ciidan ula socdaa jira maanta qorshihii ay u astaysnayd oo ahayd saldhig ciidanka badda in laga furo hawl ah baa loo aado oo loo jiraa maanta
marka qorshaha ma maxaa soo dadejiyey xilligan maadaama horey hawsha loo qaban waayo waxaa soo dadejiyey gaadmadii nala gaaday oo aanu ogaanay in markii horena loo xushay inay istiraatiijiyad u tahay difaaca gobolka iyo xeebta iyo puntlandba markii horeba qorshihii loo dejiyey saasuu ahaa naga dayacantay dabeedna qorshihii loo dejiyey inuu sax ahaa waxaa nagu soo dadejiyey markii nala ka gaaday oo ciidan kun gaaraya uu kasoo degay oo cadow oo hubaysan oo qabsaday magaaladii oo garacad waa lagu soo degay nala yiri oo dhibaato dambe naga gaadhay oo yani ciidanku markuu badda saaran yahay wax yar baa ku filan oo doon wato maraakiib dagaal ma wataan doonyaha ay dadku ka afduubeen bay kaxaystaan wax yar baa ku filan doon xun oo liiqliiqanayso badda dhex taagan ciidan intaa leegi kama soo degaan hadday ilaala joogta meesha
gudoomiye maalmihii dambeeyey waxaa aada loo hadalhayay in al-shabaab ay isku aruursanayaan koonfurta mudug iyo meelo kamida gobolka galguduud ma la isdhihi karaa arrintaas bay dawladdu ka baqaysaa in mar labaad weerar lagu soo qaado hade waaban ku cadeeyey waa nala gaaday baan ku yidhi mar labaad inaan nala gaadin weye waa difaacii loo asteeyey oo hore istraatiijitaa sax ahayd way naga dibdhacday dibdhiciina waa digniintaas dambeaanu helado waanala waa nala kasoo hujuumay marka waa waa difaaci baa loo degayaa iyo kuhaboonashadii markii horeba loo sahansaday dadka deegaanku marka sidee u arkeen ciidamadan dawladda puntland ee deegaanka soo degay dadka deegaanku waa dad puntlander ah waa ciidankoodii raalli bay ka yihiin weliba aad bay uga xumaayeen intay cadow arkeen oo lala diriro shacab ula diriray in xukuumaddu intaa ka maqnaato xogo badan baa nooga yimid aad bay uga xumaayeen way soo dhaweynayaan ciidanka waana ciidankoodii dadkuna waa dad puntlander oo aan barax lahayn oo siyaasadi ku jirin oo asal dad a weeye
waa gartay guddoomiye marka laga soo tago ciidamadan iyo arrimaha garaacad bal ka waran xaaladda guud ee ammaanka gobolka mudug
hameenkii a wax dhicin waa nabad baa la yidhaahdaa wayaantan waa waa waa waa markaan wax dhicin waxaanu odhanaynaa waa nabad gobolka mudug waa nabadna waa odhanaynaa hadda colaad foogan ma jirto dhibaatooyina way iska dhacaan shacabka ku dhaca iyo xukuumaddaba dhacdooyin isdaba joogay oo kharibani waa jireen oo dhibaato ah laakiin hadda waana doonaho meel hadda nalakaga awood rooda oo nalaka qabsadayna ma jiro dagaal hadda socdaana ma jiro laakiin mishimo xunxun baa nagu fulay oo maaragtay taasaa weli wadnahaya kasii mud maamulka gobolku wuxuu sheegay inuu baarayo kiiskii laba nin oo meydkooda laga soo qaaday duleedka magaalada baaritaankaas xaggee idin maraya asagu
wallahi raadiye horta raadiyo garsoor ma aho oo xogta lama siiyo waxaa wax la siiyaa marka aad soo bandhigayso baa idaacaduhu shaaciyaan laakiin xaq uma laha hawlaha sirdoonka in la siiyo iyaga waxaan ku gaabsanayaa waa socdaa baaritaanka
howlgallo ayaa habeenadii ugu dambeeyey ciidamada ammaanka puntland ay magaalada ka wadeen guddoomiye gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug howlgalladaas iyo wax natiijaah bal ayaga maxaad naga siin kartaa hawlgal aan natiijo lahayn ma jiro sugid amni baa la yidhaahdaa si loogu talagalay buu u socdaa siyaabo u cayiman buu baarayaa siyaabo badan oo ku guulaystaana way jirtaa ma aha in qof lasoo qabto keliya amnigu waa fara badan yahay gaadiid buu leeyahay wax laga shakiyuu leeyahay gaari xashuur dhaafuhu leeyahay gaari baadiyuhu leeyahay qof khaldan buu leeyahay amnigu wuu socdaa mana guul daraystaba sidiisa wuu socdaa dhaqaaluu doonayaa hawl buu doonayaa ciidan feejigan buu doonayaa in loo adkaysan waayo maahe isagoo wax mar walba loo baahan yahay amniga iyo nadaafaddu waa isku mid baa la yidhahdaa qofka bini aadamka ah meesha ugu qurux badan hadduu dego nadaafad buu uda u baahan yahay amniguna waa lamid haddaad nabadda si kasta u sugto nadiif baad u baahan tahay amnigu waxbuu nadiifiyaa marka lagama daala isaga wax inta mar meel la dhigo looga hara ma aha
waata ugu dambeyntii bulshada gobolka mudug iyo guud ahaan dadka puntland oo ku dhegeysanaya guddoomiye maxaad fariin u diraysaa
soomaaliya oo dhan waxaan u dirayaa hal cadow baad leedihiin iskaashada waa soomaaliya oo dhan iyagu mabda' leh caddaan iyo madow isugu jira mabda-oodu uu yahay inay idin dullaystaan oo idin gumaystaan oo wiilashiina qarxiyaan oo qarax u dhiibaan oo diinta islaamka ka saaraan dhaqaalihiinana ku meel maraan naagihiinana si aan sharci ahayn u guursadaan gumayste ka xuna ma jiro shabaabka waa gumaysi dadka dullaysto weeye gaaladii waddanka gumaysan jirtay oo dadkana waxbari jirtay jidadkana samaysan jirtay dekedahana dhisan jirtay baynu gumaysi u niqiin kan xunkaa gumaysi uma naqaan oo diinta ku gabanaya waa mustacmar dadka diinta ka saaraya oo diintii oo khaldan ku meel marayo alxamdulillahi ile naaga meel xaaqayo guba si iskaashi ah oo geesinimo ah halla isaga dhacshaan leeyahay waxaa shahiid ah qofka iyaga iska dhiciya